bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo afar iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum safxadda laba boqol iyo saddex iyo sideetan weli waxaan ku jirnaa nashaadkii caskariga ahaa ama dhaqdhaqaaqii militariga ahaa ee ka dambeeyey macrakat laxzaab mutaabacat albucuuthi waasaraaya isaga oo la sii waday lasiina dardargeliyey inuu rasuulku diro sala allahu calayhi wasalama ilaalooyin soo edbisa nimankii reemiyiga ahaa humma markii rasuulku uu kasoo laabtay bani laxyaan taabaca wuxuu sii waday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii irsaali lbucuuthi baciyadii waa isla midun hadda bucuud iyo sariya waa isla mid xooyinku kuma kala duna xagga xataa tirada kuma kala duna waa isku mid albucuudi ciidamadii la diraya wasaraaya iyo ilaaladii waa labadooda midnana kuma dhex kuma jiro rasuulku sala allahu alayhi wasalam bachi iyo sariya midna kuma jiro wahaaka igahoo suuratan sawir ama muuqaal musaqaratan oo la yareeyay oo lasoo koobay oo minhaa ka mid a ilaalooyinkuu rasuulku diray waxaa ugu horeysa sariyatu cukaashata ibnu mixsan ninka la yidhaaha cukaashata ibnu mixsan waa ninkaas laba qiso oo waaweyn buu leeyahay dagaalkii beder waxaa ka jabtay seeftiisii rasuulku wuxuu siiyey ul buu siiyey ushiibaa seef noqotay alcawn la yidhaaha ta kale nabigu maalin buu isagoo asxaabta la hadli wuxuu yidhi toddobaatan kun oo ummadayda ka mid ah jannaday gelayaan xisaab la-aan marka wuxuu yihi rasuul allow inaan ka mid noqdo ii bari waad ka mid tahay baa la yidhi mid ka dambeeyey baa dha anna ii bari sabaqaka sabaqaka bihaa cukaasha uu rasuulku yihi cukaasha kaaga hormeera iska fadhiiso rasuulka jawaabihiisa dee adiga kuma jirtid ee lama dhihin cukaasha kaaga hormaray marka cukaasha waa ninkaas ila alkhamr meel layidhaah baa loo diray meel khamri la yidhaah fii rabiici lwal magacyada meelahaas haba yaraatee waxay kuugu fadhiya oo qiimaha hadda maanta male waa meelo la deganaan jiray kun iyo shan boqol oo sano ka hor wax ku dhadhow marka way isbedeleen wax micnaha inooga fadhida male ila alkhamr fii rabiici lwal bisha rabiici lwal aw alaakhir mid midda rabtaahato shaki baa ka jira sanata sittin min alhijra kharaja wuu baxay cukaashatu fii arbaciina rajulan afartan nin isagoo wata ila alkhamri buu u baxay khamridu waxay tahay maa-un waa meel ceelaho biyo leh oo libani asad reer bani asad ay leeyihiin waxay qeyb ka ahaayeen khadfaankii soo duulay fa fara alqowmu nimankii ayaa cararay ama baxsaday wa asaaba almuslimuuna muslimiintana waxay soo heleen mi-atay baciirin laba boqol oo neef oo geela oo saaquuha ay soo kaxaysteen ila almadiinati magaalada madiina u soo kaxaysteen marka nimankan dhibna lama kulmin dheef badanna way keeneen waxaa ku xigta sariyatu maxamed ibnu maslama waa tii lagu guuldaraystay tani tii hore guul bay ku dhammaatay tii sii hore oo ninkii humaamo ahaana wuu soo qabtay xoolo badanna way keeneen waxna lagama dilin laakiin tan dhibaatay ahayd sariyatu maxamed ibnu maslama ilaa dilqasa meel la yidhaha loo diray fii rabiici alwal aw alaakhir rabiicul awal ama rabiic alaakhir mid bay ahayd isagii is mid baa la dirayaa cukaasha dhinacyada kala duwan baa loo dirayaa sanata sittin min alhijra sanadkii lixaadee hijrada kharaja ibnu mus ibnu salama wuu baxay fii casharati rijaalin toban nin toban nin bes bay ahaayeen ilaa dilqasa meesha dilqaso la yidhaahdo ayaana u baxeen oo fii diyaari bani thaclaba kuwii hore bani asad bay ahaan kuwana bani thaclaba fa kamuna waxaa u gabaday lahum iyaga alqowmu nimankiibaa u gabaday nimankii laga socday wayway ka ilhoreeyeen meel bay ugu gabadeen wahum mi-a iyaga oo boqol ah weliba kuwanina waa toban kuwanina waa boqol falamaa naamuu markay seexdeen nimankii asxaabta ahaa qataluuhum way dileen dhammaantood ilaa ibnu salam ilaa ibnu maslamo maahane maxamed maslamo maahane sagaalkii kaleba way dileen fa inahu isagoo aflata minhum wuu ka cararay wuu gaari waayey aflata uu ka farabaxsaday minhum iyaga jiriixan weliba isagoo dhaawaca marka taas buldaradaas ay ku dhammaatay dagaalkuna waa saa de weligeed lib uun lama sido waxaa ku xigta sariyatu abi cubayda ibnu ljaraax waxaa kaaga muuqda saraayaadka ansaartaa u badnayd dadka hogaaminaya ansaartaa u badnayd laakiin muhaajiriintuna way ku jireen zayd ibnu ibnu xaaritha ayaa u badnaan jiray dadka saraayaadka loo dhiibo sariyatu abi cubayda ibnu ljaraax idaa dilqasa nimankii asxaabta soo laayay intay ogabadeen ilaaladii maxamed ibnu maslama soo laayay baa loo diray fii rabiici alaakhir sanata sitii min alhijra waqad bacathahu nabiyu nimankan oo cabdulaahi abi cubayde wuu soo diray calaa ithri maqtali asxaabi maxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslama nimankii la socday dilkii la dilay kadib wuu soo diray marka ciidan fiican baa lasoo diray fakharaja wuu baxay wa macahu arbacuuna rajulan afartan nin oo dagaalyahana isagoo wata ilaa masaaricihim meeshii lagu dilay meeshii lagu legday ee nimanka asxaabta lagu dilay ayuu soo aaday masrac waa meeshu qofka ku dhinto uu ku dhaco fa saaruu way socdeen marka way islaalinayeen leylatahum habeenkii bay socdeen mushaatan iyagoo lugeynaya habeenkii maalintiina waa iska seexanayaan wawaafow waxay la kulmeen bani thaclabata nimanka bani thaclaba la idhaha maca subxi subaxdii goor waagu baryey fa aqaaruu calayhim way weerareen fa acjazuuhum way gaadhi waayeen haraban carar oo fil jibaali buuraha ay ku carareen bay gaadhi waayeen nimankii remigu waa niman oo orodka yaqaane nimankii way baxsadeen buuraha wa asaabuu waxay soo kaxaysteen ama ay soo qabteen rajulan waaxidan hal nin fa aslama isagiina wuu islaamay wa hanimuu waxay ku haniimeysteen nacaman geel iyo washaa-an adhi taasina guushaasay ku dhammaatay waxaa jirta sariyatu zayd ibnu xaaritha sariyo ilaali uu hogaaminayo ila aljamuum meel laydhaha loo diray fii rabiici alaakhira bisha rabiic alaakhir laydhaha sanata sitin min alhijra sanadkii ilxaada hijrada waljamuumu jamuumka aad maqlaysahay maa-un waa meel biyo leh oo ceel ah oo libani sulaym reer banu sulaym ay leeyihiin banu sulaymka waa kuwii cukaasha uu markii hore weeraray uu xoolaha badan ka keenay oo fii mari duhraan meesha mari duhraan laydhaha ku taalla kharaja wuu baxay ilayhim nimankaas reer bani salama ah reer bani sulaym adheh zayd ibnu xaaritha ayaa ku baxay oo ciidankiisii wata fa asaaba imraa fa asaaba wuxuu soo helay uu gacanta ku dhigay min musayna qoys kasii hooseeya oo reer bani sulaymka sulaymka kasii hooseeya oo musayne la yidhaahdo haweeney buu qabto oo yuqaalu laha la yidhaahdo xaliima fa dallathum waxay tusisay ama museynada waa uun qabiil kale haddaa rabtaba iska dheh sida aan sheegay inay tahay waxba shardi ma aha laf kasii baxaysa banu sulaym inay tahay waxba shardi ma aha waxaa suurtagala inay qabiil kale u yihiin marka markay waddada sii socdeen yay naagtan qabteen naagtana waxay ka dhigteen daliil tusiya nimankaasi meeshay degan yihiin fa dallathum waxay tusisay calaa maxillati meel reer baynu inagu nidhahan reemiigu meeshay degaan reer baan nidhahna waa laga guuraa waa la degaa reer hebel wariyaatiin reer hebel calaa maxillatin reer meel ay degan yihiin oo min bani sulaym reer bani sulaym ah ayay tusisay meeshaasoo asaabuu fiiha ay ka heleen nacaman geel washaa-an adhi iyo wa asraac dad maxaabiisaba falamaa markii qafala uu soo ambabaxay qafala soo ambabaxay wey zaydun bimaa asaaba wuxuu soo helay oo geel iyo adhi iyo maxaabiisa oo u yimid wahaba wuxuu siiyey rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama lilmusaynati musaynadii nafsaha iyo wasawjaha ninkeeda ay wadatay rasuulkaa siiyey yacni waa la xoreeyey baa laga wadaa musaynadii lasoo qabtay ee tusisay asxaabta raggeedii ee tusisay reerka markii reerkii la galayna ninkeedii baa lasoo qabtay oo maxaabiista lahaya ku jiray marka rasuulku wuxuu xoreeyey uu nafteeda siiyey saasaa laga wadaa iyadii iyo ninkeedaba xor baa tihiin baa leeyihi falamaa markii qafala uu la soo ambabaxay uu la yimid zaydun bimaa asaaba wahaba rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu siiyey lilmusaynati naagti ree musayna nafsaha nafteeda iyo wasawjaha ninkeedaba iyaduu siiyey oo xor baa tihin buuri haddana waxaan arkaynaa sariyatu zayd zayd baa mar kale la diray ila alciis meel la yidhaah ciis oo saada fii jumaadi luulaa bisha jumaadi luula uun sanata sittin min alhijra fii sabciina wa mia raakibkan marka waa ciidan culus boqol iyo toddobaatan gaadiid saaran wa fiiha sariyadan yay akhadat waxay soo qabatay soo qaadatay ay gacanta ku dhigtaydhe akhadat waxay gacanta ku dhigtay amwaala ciirin liquraysh hanti badan oo safar quraysh ay lahayd ay gacanta kusoo dhigeen safarkaasoo kaana u ahaa qaa-iduhaa hogaamiyaheedu abulcaas ninka abulcaas la yidhaha waxbaa isku soo aaday khatanu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama oo rasuulka ilaahay uu sadoq u ahaa safarkan hantida badan ay saaran tahay quraysh leedahay ee zayd ibnu xaarita uu gacanta kusoo dhigay waxaa hogaamiye u ahaa nin nin rasuulka uu sadoq u yahay oo gabadhiisii zaynab qabay wa aflata way gaadhi waayeenoo wuu ka baxsaday abulcaas mayna soo qabanin way qaban kari waayeen marka xaaskiisii oo zaynab ah oo dhowr sano ay kala maqnaayeen oo soo hijrootay oo madiine la joogto intuu soo dhuuntay ayuu gurigeeda ugu yimid wa aflata abulcaas abulcaas nimankii wuu ka farabaxsaday way qaban waayeen fa ataa zaynab zaynab buu u yimid fastajaara biha wuu magan galay hadduu iyada ay magan geliso cid taabanaysa ma laho waxaa waxaa socda qaanuunkii ah uu rasuulku soo dejiyey uu dejiyey sharcigii rasuulka uu yihi almu'minuuna tatakaafau dimaa'uhum wayascaa bidimmatihim adnaahum qof muslimin ruuxu badbaadiyey uu magangeliyey lama taaban karo wasa'alaha wuxuu wuxuu warsaday haddana markay nabadgelisay waxay warsaday an tatluba inay ka dalbato ay ka barido min rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam radda amwaala alciiri safarkii hantidiisii haniimada ahaa calayhi in loo soo celiyo fa facalat way fashay kutubaha waxay ku qoran tahay axaadiista eh isagoo salaada la tukaday oo la fadhiyo oon la kicin iyo waxay iska dhex taagtay haweenka ayay iska dhex taagtay markaasay dalabkaa codsatay marka fa facalat way samaysay wixii uu ka codsaday way samaysay rasuulkuna wuxuu dadka u sheegay wallaahi inaanan arrintaa ogeyn buu yihi aniga ma ogi maaragtay laakiin ha loo celiyo iyadoo ayna waxba qasab ahayn waxaa idinkaa le si ixsaana haddaad ugu celinaysaan marka waana la wada fuliyey fa facalad way fashay wa ashaara wuxuu tilmaamay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama cala nnaasi dadkii wuxuu u tilmaamay biraddi l amwaali xoolihii in loo celiyo ninkan codsiga gabadha in la aqbalo min geyri an yakrihahum isagoo oon cidna ku qasbaynin ilan waa waxoodii wax adugu aada leedahay oo gacantaada ku jiro ood milkiday ilaa can tiibi nafsin ma bannaana inay cidi kaa qaadato adigoo waxaad raalli ka tahay maanin faradduu way celiyeen asxaabtii alkahiira wax badan iyo walqaliila wax yar walkabiira wax weyn wasagiira wax yar midna waa tirada midna waa xajmiga ogoy iska ka khaldamin alkathiira wax badan oo tirada ah walqaliila wax yar oo xagga cadadka ah alkabiira wax weyn oo xagga jismiga geel oo kale wasagiira iyo wax yar oo waxar oo kale ah intaba way celiyeen xataa rajaca ilaa uu kaga laabto abulcaas ilaa makata maka uu ku laabto isagoo xoolihii wada wada wa adda alwadaa'ica wuxuu gutay wax alle wixii ammaano uu hayay ilaa ahlihaa dadkeedii buu siiyey go-aan buu gaadhay uma aslama wuu soo islaamay wahaajara wuu soo hijrooday faradda wuxuu ku celiyey calayhi abulcaas wuxuu ugu celiyey rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam zaynab zaynab buu u celiyey xaaskiisii binikaaxi lawal nikaaxii hore un nikaaxii hore unbaa loogu celiyay nikaax dambe ma jirin bacda thalaati siniina saddex sano kadib waniyaf iyo weliba ziyaado kamaa sidii habata ku sugnaatay fi saxiixi saxiixa sidii ku sugnaatay radaha waxoogaa muran buu meeshan geliyey muran ka jiro oo xagga fiqiga ah ayuu soo qaabtay hala isaga dulqaato dhib ma leh fiqi muran oo waxa weye xagga fiqiga ku saabsan radaha rasuulku wuu celiyey binikaaxi lawal buu ku celiyey sababtu maxay tahay lianna aayata taxriimi lmuslimaati cala alkaafir aayadda soo degtay ee ku saabsan gabdhaha muslimaadka iyo nin kaafira inayna inayna ku xidhmayn oo xidh uu nikaaxaasi burayo aayaddaas oo suuratlmumtaxina kusoo degtay oo ahayd walaa tumasikuu bicismi lkawaafiri maya yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaakum lmuminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun fain calimtumuuhuna muminaatin falaa tarjicuuhuna ila lkufaar laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna wa aatuuhum maa anfaquu walaa junaaha calaykum marka aayaddaas yaa waxay xarimaysaa gabadh muslin ah oo nin gaala ku xidhnayd markii hore qabla alislaam nikaaxaasi inuu burayo sideeda idilbabana sideeda idilba gabadh muslin ah ruux gaaliga inuusan guursan karaynin ama kitaabi ahaado ama yuusan ahaanin sida cagsiga nin muslin ahi gabadh kitaabiyad ah oo ahlu kitaab oo mayuud iyo nasaaro ah hadday cafiifo tahay wuu guursan karaa laakiin cagsi ma ah sidaas bay hadda mustaqir ku tahay axkaamta islaamku laakiin zaynab aayaddu ma jirin ma soo degin aayaddii lianna aayata taxriimi lmuslimaati aayaddii ka xaaraantinimeynaysa gabdhaha muslimaadka cala lkufaari gaala inay guursato lam takun ma aysan ahayn nasalad mid soo degtay idaaka waqtiga isaga wa amaa maa wixii warada soo arooray oo min alxadiidi xadiid ah oo min annahu inuu rasuulku radda celiyey abulcaas maya radda inuu celiyey calayhi abulcaas inuu ugu celiyey zaynab radia allahu tacaala canhum binikaaxin jadiidin nikaax cusub aw radda calayhi inuu usoo celiyey bacda sitti siniina lix sano falaa yasixu macnan macno ahaan ma ansaxayo wax saxa ma ah kow sababtu maxay tahay kamaa annahu sidii warkaasi ama xadiidkaasi laysa uusan ahayn bisaxiixin mid saxiixa sanadan sanad ma aha waana la ysku khilaafay tuxfat laxwadi ayaad ku arki doontaana laakiin wuxuu yihi walcajibu waxyaalaha yaab kale waxaa weeye minman dad unbaan la yaabanahay buuli dadkaasoo yatamasakuuna weli kusii dhegan dad culimo ayuu ka hadlayaa bi hada alxadiidi daciif xadiidkan daciifka ee dhahaya nikaax cusub ayaa loogu celiyey nimanka kusii dhegan baan weli la yaabanahay buui maxaa jira fa inahum kuwaas yaquuluuna waxay odhan waxay odhanayaan buu ihi ina abalcaas ninka abalcaas la yidhaah aslama wuu soo islaamay fii awaakhiri sanati hamaanin sanadkii sideedaad aakhirkeeda sanadkii sideedeed hijrada aakhirkeeda yuu soo islaamay bay leeyihiin qubayla alfatxi fatxigu intuusan dhicin wax ka yar wax ka hor wax yar ka hor maxaa jira fatxiga intaan la gaadhin aayaddu waxay soo degtay sulxulxudaybiya iyo fatxiga intii udhexaysay bay soo degtay qacan ilaan waxay ka hadlaysaa waa isagii layidhi ruuxii mu'mina ee nabiga intuu kasoo taga gaalada u taga waa la soo celin ruuxii gaal may nimankaa la soo celin maayo dheh ruuxii mu'mina ee gaalada u taga quraysh u taga la soo celin maayo ruuxii qurayshahe ka yimaada mumin isagoo intuu ka yimaado nabiga u yimaadana waa la soo celin qodobkaasaa ku jiray marka qodobkii rag ayuu ka hadlayay rag haweenkuma jirin markaasay aayaddu soo degtay marka wuxuu leeyihiin wuxuu yidhi ina abalcaas waxaa aslama fii awaakhiri sanati hamaanin qabla alfatxi qubayla alfatxi bay leeyihiin buuri uma haddana yunaaqiduuna anfusahum naftooda ayay burinayaan ay ka hor imanayaan oo fa yaquuluuna waxay dhahayaan ina zaynab maatad way dhimatay fii awaa'ili sanati hamaanin sanadkii sideedaad awalkiisa ayay dhimatay leeyihin maxaaba lagu celin marka wuxuu yidhi taas wax suurtagala maaha waqad basadnaa waxaan kala bixinay buu yidhi alkalaama hadal hadal arrintaa ku saabsan shay-an wax fiican ayaan arrintaa uga hadalay buu ihi fii tacliiqinaa faallada aan ka qornay calaa buluuqi lmaraam kitaabka buluuqi lmaraam layidha faalla aan ka sameeyey yaan taas ku faahfaahinay buuhi wa janaxa waxaa fallaagoobay buuhi ama u eeshay u iishay oo dadkii ka dhex baxay oo ra'yi kalaba qaatay bui wajanaxa waxaa u iishay muusa ibnu cuqba nin layidhaho caalim ah ilaa ana hada alxaaditha dhacdadan oo abulcaas ee in lasoo qabtay isagoo amwaasha wada waxa dhanba waqaca inuu dhacay fi- fii sanati sabcin min alhijra sanadkii toddobaad ee hijrada ee min qabli abi basiir ninkii abi basiir la dhihi jiray wa asxaabihi wixii ay sameeyeen waa arki doonaa abi basiir qiso weyn buu leeyahay mushcilu xarbin buu yihi rasuulku muscilu xarbin low wajada riya- rijaalan waa caan ninkaasi sheekadiisana waan arki doonaa insha allahu tacaala walaakina dalika arrintaasi laa yutaabiqu iswaafaqi maayaan oo isku aadi maayaan oo isdabooli maayaan mutaabaqada waxaa la idhaha shay rayga in la kor- inta la kor saaro ay issiman yihiin oon midna midka kale la arkaynin laa yutaabiqu iskuma aadmayaan alxadiid asaxiixa xadiidka saxiixa wala daciif iyo ka daciifka ah midna marka waa muran hadda eh, ku saabsan eh, zaynab ma nikaax cusub baa loogu celiyey mise nikaaxii hore marka fiqigaa loo doonanaya sida raajixa ana waa nikaaxii hore un haddana sariyatu zayd aydan zayd ibnu xaaritha sariyo kale uu hogaaminayo batal weeye ninkaas ila tarfi meel la yidhaahdo aw itaraqi meel la yidhaahdo magaceeda fii jumaadi alaakhira bishii jumaadi alaakhira la yidhaahdo sanata sittin min alhijra kharaja zaydun zayd baa baxay fii khamsi casharata rajulan fii khamsata cashara rajulan shan iyo toban nin isagoo wata ilaa bani thaclaba niman reer bani thaclaba la yidhaha buu u baxay faharabat ilacraabu reemiyigii way kala carareen wakhaafuu waxay ka baqeen an yakuuna inuu yahay rasuulullahi rasuulka ilaahay oo sala allahu calayhi wasalam saara ilayhim usoo socda way iska carareen marka inay niman yar yihiin bimaysan ogeyn oo shan nin ah shan iyo toban nin ah fa asaaba wuxuu soo kaxaysay min nacamihim geeloodii cishriina baciiran labaatan neef oo geela waqaaba arbaca layaalin afar habeenna wuu maqnaa marka tanna waxay mid dhib yaroo guul ku dhammaatay marka laakiin waxaa ka dambaysa mid guuldarro ku dhammaatay sariyatu zayd aydan ilaa waadi lqura meesha waadilqura la idhaha fii rajab bisha rajab sanata siti min alhijra kharaja wuu baxay zaydun fii itnay cashara rajulan labiyo tobanin isagoo wata yo ilaa waadi lqura meel waadilqura la yidhaho maka u dhow buu aaday liistikshaafi xarakaati alcaduwi dagaal uma bixin markan inay soo ogaadaan dhaqdhaqaaqa cadowga uu sameynayo in kaanat hunaaka haddiiba ay jirto fahajama calayhim waxaa weeraray sukaanu waadi lqura waadilqura kuwii deganaa unbaa weeraray fa qataluu waxay ka dileen tiscatan sagaal asxaabtii ayaa la dilay sagaal ayaa la dilay wa aflata waxaa ka baxsaday halaaatun saddex oo fiihim zaydun ibnu xaaritha uu ku jiro marka shan iyo toban bay ahaayeen maya labaiyo toban bay ahaayeen cafwan markii hore shan iyo tobanka aan laawaa qalad labaiyo toban bay ahaayeen marka labaiyo toban sagaal baa la dilay saddexna way soo badbaaday waxaa ugu dambeeya marka saraayaadkii uu rasuulku diray bacda ghaswati alaxzaab sariyat lkhabti la yidhaah sariyadii caleenta caleen bay cuna way gaajoodeen tudkaru waxaa la sheegaa buu yihi hadihi sariyatu sariyadan fii rajab sanata amaanin baa lagu sheegaa sanadkii sideedada hijrada ayaa kutubaha qaar ku arkaysaa buu yihi marka muran baa ka taagan aada looma hubo walaakina ahaatee asiyaaqa siday u dhacayso arrintu siday u dhacaysa haddii la eego yodullu wuxuu ku tusinayaa calaa annaha ilaaladani kaanad inay ahayd qabla alxudaybiyati xudaybiyaba inay ka horreysay yah xudaybiya inay ka horreysay marka murankaa halkaa ku dhaaf meesha rabtaba ha ahatee waqtiga rabtaba ha ahatee muhiimku waa tan jaabir ibnu cabdulaahi oo ku jiray baa ka sheekaynaya qaala jaabir wuxuu yihi bacahanaa waxaana diray annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam fii halaati mi-ati raakib saddex boqol oo gaadiid fuushan awr amiirunaa ninka madaxda noo ihna abu cubayda ibnu jaraax uu yahay waxaanan u soconnay waxay ahayd ujeedadiina waana loo xadiday mar kasta milatariga waa waa loo xadidaa mahamada iyo hawsha ay loo xilsaaray si cad weliba narsudu inaanu soo jeedaalino oo aanu maaragtay soo indha indhayno ciiran liqurayshin safar quraysh ay lahayd intaasaana loo diray dagaal iyo xubtaan looma dirin rimaygina looma dirin safar quraysh lahayd oo la filaya inay meelaha soo marto safarka in xaaladiisa la soo ogaado fa asaabana waxaa nagu dhacay juucun shadiidun gaajo daran xataa akalna alkhabta ilaa aan ka cunno caleenta fa sumiya waxaa loo bixiyey ciidankoodii jeyshu lkhabti baa layihi ciidankii calo caleenta cunayay fa naxara rajulu ninbaa wuxuu dhuundhabay u gowracay halaatha jazaa'ira saddex alaad saddexda halkee laga keenay ninku muxuu ahaa waxaan ka garanayna ma leh ma nin marti uba aha wuxuu adigu ninbaa saddex qalay uma naxara halaatha jazaa'ira haddana saddex alaad oo kale ayuu qalay uma naxara halaatha jazaa'ira saddex neef oo kale ayuu noo qalay horeyna waa nagii soo sheegnayoo boqolkii nin waxay cunayaan hal iyaguna saddex boqol bay ahaayeen marka saddexdu sidaas weeye uma markaa kadib ina abaa cubayda nahaahu wuu ka reebay geelan aad qalaysa dhaaf buu yidhi marka annagoo yaabanoo gaajana dilayso fa alqaa ilaynaa wuxuu noo soo tuuray ama noo soo riday albaxru baddu badda dhinaceeday marayeen daabbatan wax nool neef wax nool oo yuqaalu laha alcambar la yidhaah cambar la yidhaah waa iska waxay ahayd nibiri fa akalnaa minhu waan iska cunnay nisfa shahrin bil dhan ayaan cunayn wadahannaa minhu waanan ku dhaashannay maaragtay subageedii iyo xaydheedii yaan jidhkiina googo-a iyo haraqi iyo wixii baan iskaga bi'nay wadahannaa minhu waanu ka dhaashannay xataa haabat minhu ilaa ay soo noqotay ajsaadunaa ajsaamuna jidhkayagii ay soo noqdaan oo dhiigayagii uu soo noqdo nafti nagu soo noqoto oo wasaluxad jidhkayagii uu ka hagaago wa akhada wuxuu soo qaaday abuu cubayda dilcan feedh oo min adlaacihi feedhihiisii ka mid a markaanu cunay oo hilibkii ka goosanay feedh ka mid a ayuu soo qaaday fa nadara wuxuu saa u eegay raggii saddexda boqol ahaa ilaa atwali rajulin ninka ragga ugu dheer oo fil jeyshi wa atwali jamalin iyo ritaga ugu dheer fa xamala calayhi markaasuu ku raray feedha dherarkeeda wa mara taxtahu feedha hoosteeda waxaa maray wuu marayba yani saasuu u maray feedha inta saas loo taagay waa labada cidhib lagu taabayb iyo ruux socda ayaa dhex maray dherar waxay ka qabto wa tasawadnaa sahay baanu ka sii qaadanay min laxmihi hilibkiisii wa shaaija saafaf saafaf hilibkiisii aan horaan usoo qaadanay saanu sahay uga dhigano falamaa qadimna almadiinata magaalada madiine markii aanu nimid ataynaa rasuula allahi rasuulka ilaahay baanu u nimid sala allahu calayhi wasalam fadakarnaa lahu waxaanu u sheegnay daalika arrinta ayada ah daabadda noo soo tuurtay iyo wuxuu yahay marka faqaala rasuulku wuxuu yidhi huwa kaasi risqun arsaaq weeyo akhrajahu allahu lakum oo alla idiin soo bixiyee fa hal macakum min laxmihi shay-un fa hal ma ahaaday macakum idinka ma haysaan min laxmihi hilibkiisii shay-un wax ma ka haysaanoo tudcimuuna aadna siisaan nagu quudisaan fa arsalnaa waxaan u diray ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaanu minhu hilibkii u dirnay waxaa loo daliishadaa fiqiga wax allaala wixii badda ka yimaada inay xalaal yihiin qaar culimada qaarkeed oo abu xaniifi ay ka mid yihiin baa wuxuu yidhaha waa wixii iyagoo nool lagala soo baxay wixii iyagoo baktiyey oo daafi ahoo kor sabaynaya ama ay soo tuurtay ma bannaana marka waxaa lagu radiyaa xadiidkana lagu radiyaa marka wuxuu usoo laabtay meeshii muranku ka taagnaa oo ma sanadkii lixaad bay dhacday mise sanadkii sideedaad wuxuu leeyahay wa inamaa wax kale maaha qulnaa waxaanu idhi ina siyaaqa haadihi sariyati ilaaladan siday u dhacaysa marka la eego iyo iyo macluumaadka dhexdeeda ku jira yadullu wuxuu ku tusinayaa yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa annaha in sariyadani kaanad ahayd qabla alxudaybiyati xudaybe ka hor inay ahayd waxaa ku tusinaya maxaa jira liana almuslimiina muslimiintu lam yakuunuu ma aysan ahayn yatacaraduuna kuwa u banbaxa oo raadsada liciiri qurayshin safar ay quraysh leedahay bacda sulxi lxudaybiya heshiiskii xudaybiya marba hadduu dhacayba safar ay quraysh leedahay muslimiintu ma aadayaan tanna waxaa la yidhi safar bay ay soo jeedaalinayeen taasaa waxay sheegaysaa buu leeyahay inay ka horeysay sulxulxudaybiya inay ka horeysay wallahu subxaanahu wa tacaala